qaar ka mid a waalidiinta soomaalida ee dalka sweden oo kaashanaya dowladda hoose ayaa waxay xiliyada habeenkii ah ay isu xilqaameen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda si looga hortago ayaa la yiri rabshadaha u dhexeeyo dhalinyarada soomaalida ah bilihii ugu dambeysay waxaa hoos u dhacay dilalka dhalinyarada oo ka mid a dhibaatooyinka sida weyn ay u tabanayaan ama u taabtay bulshada soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan haddaba wariyaha v o e da london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dadaalka ay waalidiintu wadaan waxa uu ka wareystay cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada gothenburg oo soomaaliduna ay ku badan tahay
ridwan waa mahadsantahay walaal annaga runtii aad iyo aad baan ugu dadaalaynaa in hadda amniga magaalada youthborg oo nabad oo noqdo dadka ay dareemaan waalidiinta iyo dadka degan magaaladana inay dareemaan nabad annaga runtii waxaan xisbi ahaan aan xoog iska iska iska saarnay sanadadii ugu dambeeyey in magaalada amni ay noqoto waalidiinta ay dareemaan amni waxaa runtii aan aad iyo aad aan ugu ammaanayaa waalidiin badan oo muujiyey in ay si iskood ah ay noo garab istaagaan marka waa wax aan aad iyo aad uga mahad celinaya markasta marka ma is leedahay rabshadaha iyo dembiyada mararka qaarkood dhex mara dhalinyarada soomaalidu ay ka mid yihiin waa laga hortegi karaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaas ha walaal bilooyinkii ugu dambeeyey aad iyo aad bay hadda hoos ugu dhaceen runtii waxaana aad uga ammaanaynaa booliiska iyo waalidiinta oo runtii wada shaqayn aad iyo aad u weyn wada sameeyey hooyooyinka soomaaliyeed ee runtii habeen kasta xilliyada barafka u da-ayo roobka da-ayo xaafadaha dhexdooda ku dhex wareegayo iyo runtii booliiska ayaa mahad ilaahay ka sukow iyagaa iskale
waayahay marka maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee gothenburg ama utembory wax qorshaha oo xilligan idiin yaalla miyaa jira oo aad kala shaqaynaysaan dowladda hoose iyo bilayska si ay uga hortagaan rabshadahan oo kale haddii ay dib usoo laabtaan ha walaal annaga runtii waxay tahay inaan talooyin iyo aan soo jeedino annaga xisbi ahaan waxaan aad iyo aad aan ugu shaqaynaynay muddadii afartii sane lasoo dhaafay in amniga magaalada aan aan u aragna inay tahay dhalinyaradaas in shaqooyin loo abuuro in in maaragtay waxbarasho iyo fursado nolol ay ay helaan annaga ma haysan awoodda magaalada lakiin waxay tahay annaga taladeena inaan caddahay aan muujino runtii waanan muujinay wada shaqayn aad u dhowna waxaan la samaynay booliiska iyo waalidiinta doonaya in ay caawiyaan dhalinyaradaas waayahay marka laga hadlayo waalidiinta soomaalida qaarkood sidaad adiguba sheegtay waxay horey isugu xilqaameen inay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqyada ubadkooda marka laga hadlayo magaalooyinka waaweyn arrintaas ma isleedahay waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa in hoos loo dhigo ama laga hortaga gebi ahaanba dembiyada inta badan u dhexeeya dhalinyarada soomaalida absolutely walaal runtii hooyooyinka soomaaliyeed arrintan isku xilqaamay waxaan aragnay in wax weyn ay ka tartay amniga magaalada xilli dambeeto habeenadii inay wareegaan in ay caruur kaleeto ee soomaali ah jidadka taagan habeenkii ay ku dhahaan xaafadihiina gala runtii wax weyn ay ka tartay amniga booliiskana runtii wuu qirataa
waayahay ugu dambeyn sweden xilligan waxaa la filayaa inay ka bilaaban doonaan ololaha doorashooyinka xisbiyada midigta fogna waxaa loo arkaa in xilligan fursado fara badan ay haystaan ma laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan dembiyadan oo ololahooda ay ku soo daraan inay ka hortegi doonaan dembiyada ay geysanayaan dadka ajnabiga ah sideese guud ahaan aad is leedahay way u saameyn kartaa xisbiyada kale ee dalka oo uu ka mid yahay xisbiga aad ka tirsan tahay ee green party walaal waxyaabahay runtii mar kasta ay ku doodayaan waa arrimaha maxaan ku rahdaa sogolootiga in ajaanibta dhibaato badan ay ku hayso waddankan in iyaga dhexdooda ay isdilayaan laakiin waa runtii dacayado iyo waxyaabo ay maaragtay codod ay ku raadinayaan annaga xisbigeena wax saameyn ah kuma yeelan karto arrintaas annagu horaan u diidnay inaan la shaqayno sidaad og tahay dowladdan ka tirsanayn oo dowladda waxaan hadda aan uga baxnay maadaama iyagii lacagihii bajetka waddanka lagu ansixi lahaa iyaga qayb ay ka noqonayeen dartood marka annaga mar kastaba wada shaqayn lama samaynayno xisbi cunsuri ah aanan ogolayn in bulshada ay dadka dhan ay wada saman yihiin
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli oo wareysanayay cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee gothenburg oo soomaalidu ay ku badan tahay